waxaan rajaynaynaa haddaan nahay gabdhaha degan degmada sabalaale inaad acdaa'da ilaahay noogu soo xirxirtaan shan iyo tobankan xarig noona keentaan biidnillaah
waxa ay ahayd munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo qorsheeyey islamarkaana ka qabsoontay degmada sablaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose haweenka muslimaadka ee ku dhaqan sablaale ayaa soo agaasimay madashan taasi oo lagu wareejinayay agab kala duwan iyo sahay ay soo direen haweenka muslimaadka ah ee degmada waxayna ugu taragareen sahayda in ay gaarto militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore iyo furimaha dagaalka in ka badan siddeed boqol oo shay iskuguna jira agab dhar iyo cunooyinka fudud ayay haweenka muslimaadka ah ee degmada sablaale ku wareejiyeen nabadoonnada degmada si ay iyaguna ugu wareejiyaan maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose munaasabadan oo ahayd mid naadir ah dhanka diyaarinteeda ayaa waxaa ka soo qayb galay marti kala duwan oo mudnaan sare leh kuwaasi oo iskugu jira maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxgarad suugaanyahanno iyo haweenka muslimaadka ah ee degmada sablaale ugu horrayn waxaa madasha ay munaasabadda ka dhacaysay ka hadlay macalimad safiya oo ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee sablaale iyadoona ka warbixisay agabka ay wareejiyeen waxaan halkan ka wareejinay oo aan u wareejinay nabadoonnadeena degmada sablaale aan ku wareejinay waxaa ka mid ah laba boqol toddobaatan iyo saddex caag cagsaabana ay walaalaha mujaahidiinta ugu talagalnay waxaan kaleeto oo aan wareejinay oaan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ee suquurta ku jira afartan iyo saddex jawaan oo buskud ah waxaan kale oon ugu talagalnay oon ugu talagalnay labaatan iyo shan kartoon oo timir ah waxaan kaloo aan ilaahay subxaana watacaala ugu dhowaanayna aan ugu talagalnay annagoo ka turjumayna dhammaan gabdhahaas degan degmada sablaale labaatan iyo laba dirsin oo buumooyin ah waxaan kale oo aan ugu talagalna walaalahana labaatan iyo laba dirsin oo funaanado ah waxaan kale oaan ugu talagalnay boqol iyo siddeetan go oo go'yaasha hubsashada ah ooaan ugu talagalna walaalaha saaxada jihaadka jooga inay dhaxanta ka hubsadaan annagoo dareensan ogna in maxaan ku dhahaaye kaalinteenna aan rajaynayna inaan uga soo baxno go'yaashana ay muhiim u taha walaalaha sidoo kale waxaan halkan ku wareejinay laba darsin oo cimaamada ah waxaan kaleeto wareejinay shan iyo toban xarig oo xargaha aan rajaynayno in ilaahay subxaana watacaala acdaa'diisa lagu soo xirxiro ilaahay waxaan ka rajaynaynaa aan fariin halkan uga diraynaa walaalaha mujaahidiinta ee suquurta ku jiro waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa haddaan nahay gabdhaha degan degmada sabalaale inaad acdaa'da ilaahay noogu soo xirxirtaan shan iyo tobankan xarig noona keentaan biidnillaah waxaan kaleeto oon walaalaha aan u diyaarinay laba boqol oo cirbado ah oo aan rajaynayno inay maxaan ku dhahay ay agabyada iyo waxyaabaha ay rabaan ee kobaha iyo waxyaabahaas ay ku samaystaan aan ugu talagalnay waxaan kaleeto oon ugu talagalnay walaalaha mundad dun ah oon cirbadahaas ay la socdaan intaasi inka badanna insha allahu tacaalaa way idiin imaan doonaan garabkiina ayaana taagannahay saacad walba iyo wakhti walba waxaan juhdigeenna aan ku bixinaynaa inaan sida adinka aad noo difaacdeen ood sharafteenna aad u difaacdeen oo walaal walboo baxaaya jihaadiya oo fariin oo noogu diraayo in walaalaha uu ka socdo inaan naga xijaabanno biidni illaahi tacaala waxaan u taagnaan doonaa inaan annagana si deg dega oo israacraacsan oo mutawaatira aan idiin soo gaarsiino aga walba aad u baahan tihiin biidniillaah
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanka oo ballanqaaday isgarabtaagga mujaahidiinta dhanka kalena sheegay kaalinta ay bulshada sablaale ku leedahay garab istaagga mujaahidiinta waa kan mid ka mid ah nabadoonnada sablaale oo bidhaaminaya kaalinta ay dadka reer sablaale ku leeyihiin jihaadka ka soconaya bariga afrika annaga reer sablaale waxaanu nahay dad u taagan u taagnaanta calanka islaamka ah waxaa caddaynaysaa dad badan oo dhallinyaro ah yaa u dhintay jihaadka oo ku dhintay oo reer sablaale ah dad badan oo reer sablaale ah baa jihaadka ku dhaawacmay dad badan oo reer sablaala baa hadda furimaha ka buuxa waxaa caddaynaysaa maanta waad aragtaan xafladdan gabdhahan quruxda badan ee soo xaadiray xafladdan soo abaabulay gabdhuhu waxaa weeye odayaashoodii iyo aabbayaashoodii iyo adeeradoodii iyo ayaa garab taagnaa soo abaabulayay garab taagnaa mar walba waxaanu leenahay gabdhaha xafladdaa sameeyey oo waxaa soo sameeyey dadkooda iyo degmaduna ku garab taagnaayeen ilaahay xaqa ha waafajiyo ee khayr badanna ha heleen intaa kadib waxaan ballan qaadaynaa annagoo odayaashii sablaala sidii horeba aanu u garab taagnayn walaayada islaamka waxaanu ballan qaadaynaa haddana inaannu halkii ka sii wadno ka sii xoojinno islaamka garab taagno xoog iyo xoolo iyo nafba aanu ku bixinno ayaannu ballan qaadaynaa waxaa weeye gabdhahaas arrintaas soo sameeyey magaalada ka turjumaya magaaladu la qabto khayr badana allaha siiyo madaxdayada noo timi khayr allaha siiyo waxaan leenahay halkaasaannu ka sii wadaynaa waa garab taagannahay islaamkaan garab taagannahay sidoo kale nabadoon axmed ciise oo isna ka mid ah nabadoonnada degmada ayaa bogaadiyey dadaalka gabdhaha muslimaadka ah isagoona ugu duceeyey beddel khayr badan
waxaannu idiin rajaynaynaa meesha aad ka keenteen in ilaahay wax khayrla idinku bedelo in ilaahay ajar iyo xasanaad idinka siiyo wixii aa u keenteen iyo dadkii mujaahidiinta u keenteen ilaahay inuu ku anfaco sidaasaanu annaguna idinku ducaynaynaa annagoo odayaashii iyo nabadoonnadiinnii ah garabkiinna allaha galo dembigeennala allaha dhaafo waxaynu doonaynaa waa janna waah allaha inaga aqbalo allaha inaga aqbalo qof kastaa wuu dhimanaya cid kalena kama horraysa camalkiisaa ka hormaraya saasaan idinku ducaynaynaa macalimed raxma oo iyadana ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ee soo agaasimay xafladda hadiyad wareejinta ayaa codbaahiyaha ka hor hadashay iyadoona gabdhaha muslimaadka ugu baaqday in ay ka feejignaadaan cadowgooda isgarab taagaanna walaalahooda mujaahidiinta ah mar waliba inaan noqonno dad maxeeto ka feejigan cadowgooda dumarka gaar ahaan waxaa looga baahan yahay feejignaan aad iyo aad u wanaagsan inay la yimaadaan waxbarashadii ayagoo sii wada inay maxeeheto dhexda ay dhuuqsadaan maxaa yeele faraska waxaa ushi looga dhuftaa inuu maxeeheto sii dadaalo asigiiyo dadaalay dadaal inuu sii muujiyo ayuhal ikhwa marka waxa nugu soo leelan oo maxeeto mar waliba dhexda soo xiranaya dumarka gaalada waaye waxa dabada kasoo wada dulligaa nugu soo duulay waa maxeeto wax dumar dabada kasoo wada annagana waxaan looga baahan yahay caruurteenna yaryarka inaan ku barbaarino sida maxeeheeto ay u soo dili lahaayeen gaalada waxaan diyaarinaynaa caruur yaryar ah maxeeheeto waxa maanta fuquurta jooga oo dagaalamayo hooyo ayaa dhashay hooyadaas cunugaas dhashay adigoo kaley u soo foolatay sagaalka biloodaad uurka ku sida way ku siday maxaa lagaaga baahan yahay marka inaad cunugaaga marka koowaad uu soo baxo hadalbaradka uu yahay kelimada tawxiidka inaad ku barbaarisid kadibna aad gunaanadka xafladda waxaa tix gabay oo diiradda saaraysay kaalinta ay haweenka muslimaadka ah kaga jiraan jihaadka soomaaliya goobta ka tiriyey abwaan cabdiraxmaan fuliye oo ka mid ah abwaanadii munaasabadda ka qayb galay hablii islaamkeen marnaba cidi hilmaamaynin soo jeed hana wacan kuwii hadalka miisaamay habsan iyo kuwan looga baqin halista shaydaan hagarli'i kuwii lagu bartee hawsha nala qaaday heryada gumaystaha kuwii loo hudumin waayey hijradiyo wanaaggii kuwii horayuu soo booday hijradiyo wanaaggii kuwii horayuu soo booday hanankiyo wanaaggiiyo higsigay ugu horreeyaane hegada kuwii lagu isme holaaca aad mooday madowgii hannaan wacan rabbigu haybad ugu deeqay quruxdii haweenkaba kuwii hibada loo siiyey ayagood haldhaa mudda iyo goray hadafaya amase geenyaha alabaysano hensa lagu gacshay waa kuwa halkaas soo fadhiya waana la hubaye ayagoo huggii soo xidhiyo dharkii haybadda lahay
dadaalka ay gabdhaha muslimaadka ahi oo ugu jiraan garab istaagga ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka ayaa ah mid aad u muuqda oo aan la qarin karin gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada sablaale ayaana kaalmaha hore kaga jira liiska gabdhaha isa soo agaasimay ee hadiyadaha qiimaha weyn gaarsiiya walaalahooda mujaahidiinta